qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
bismillahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayah nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda asna ayaa magaalada jowhar qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba qof ayaan ku martiqaadnaa toddobaadkan waxaa marti ku ah doctor faysal cismaan axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku nool magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabeelle doctor faysal waxa uu ka warbixin doonaa sida caadada aheed waayihiisa nololeed heerkiisa waxbarasho iyo xusuustiisa caruurnimo faysal kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha idaacadda snai marka hore markii xigtana waxaa noogu warbixisaa waa kuma doctor faysal xaguu ku dhashay xaguu ku barbaaray waxaad sidoo kale faallo kooban inaga siisaa waayahada iyo xusuustaada caruurnimo aad baan ugu dhowahay barnaamijka waayaha nolosha ee wariishiine magaceygu waa faysal cismaan axmed waxaan dhashtay taariikhda kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii waxaan ku dhashtay magaalada jowhar haddaan ka waramo heerkayga waxbarasho waxaan kasoo bilaabay dugsi qur-aan oo aan dhameeyey laba jeer aan naqdiimiyey sanadkii labada kun iyo toddobadii ayaan bilaabay dugsiga waxaan ka baxay labada kun iyo tobankii dugsigayga qur-aanka wuxuu ku yaalay xaafadda badacas sida loo yaqaano macalinkeyga waxaa lahaa macalin cabdiraxmaan iskuulka qur-aanka maasha allah waa ku fiicnaa waxaan aad u jeclaa subaca marka la galaayo kale aad baan u jeclaa waxaan kaloo aad u jeclaa inaan qur-aanka yeersado oo aan qoro aad baan u jeclaa waxaan ku dhigi jirnay qad iyo iyo loox ayaan waxaan ku dhigi jirnay anagoo waxyaalaha oo qadda laga sameynayo meelo dheereer aan u dooni jirnay sidoo kale dugsiga waxaa la dooni jiray lasoo diyaari jiray ushii lagugu tumi lahaa marmar markaan soo xasuusta waa iska qoslaa waxaan su keeni jirnay ulool fara badan ushaasna marar qaar markaan aayad aan gafno kale nagula tumi jiray waxaan dooni jirnay sida arbacadii oo kale iyo khamiistii ay ugu badneyd ayaan dooni jirnay usha walaahi khamiista farxadaan dareemi jirnay iyo boodbood subaxa khamiista ah waxaan hore usoo qaadan jirnay sida dadka qaar inay soo mareen maaqaana banooni la yiraahdo kii la yiraahdo maxay aheedey taynis iyo banooni la yiraahdo super aan hore u qaadi jirnay jeebka ku qaadi jirnay dadkii oo maxay aheedey kubadda aada u jeclaa ayaan aheynay markii noola deeyay isla markiiba anagoo quraac aadina waxaan ambaashaal aadi jirnay kadib aan haddana quraacda aadi jirnay maalintaas khamiista iyo maalinta jimcada farxadaynu ahaa jirtay waxaa ka mid aheed in aan kooxkoox isku ballansano oo kooxkoox aan u ciyaarno oo aan laba dhagax oo lagala dheereeyo oo gool laga dhigo qof goolhaya laga dhigo qof difaac laga dhigo qof weerar laga dhigo ayaan saas saasaan ku ciyaari jirnay markii laga tago ciyaaraha kubadda cagta waxaa jira ciyaaro kale caruurta markay yaryihiin ay ciyaaraan maxaa nooga sheegi kartaa ciyaarihii a ciyaari jirtay xilligaas
wallaahi aniga haddaan soo xasuusto ciyaarta aan ciyaari jirnay waxaa ka mid ahayd eh, ciyaarta la yidhaahdo eh, in eh, lisra cadeeyo oo kale in baaskiil oo ba- baaskiila la wado oo la kaxeeyo oo kale eh, in eh, maxay ahaydey eh, gaa- eh, geedaan la yidhaahdo hadda inay iga dhuntii aan umalaynaa haddaan soo xasuusto eh, geedaan la wadaayo oo garaangarta oo kale eh, ayaan ku ku- ayaan mm, wadi jirnay waxaa kaloo ibitay aan aan aad u jeclaa jiray ani ahaanteyda ayaan markii oo dugsiga laga soo fasaxo kale ibitaydaasaan ku waanaa jiray khamiis iyo jimcada waa garta Eh, maxaa dareemi jirtay marka eh, maalinta jimcaha galabteeda oo kale oo beri sabti ay tahay dareenkaas oo ahaan jiray sabti mark markay tahay eh, oo jimco laga soo baxo eh, wallaahi waa marmar qandhaci qaba jirtay waan dhihi jirin ama iska jiiftaa man layga yeelaa waalidka igama yeeleynin Eh, caawa kale ji- eh, caawa kale sabti ay tahay qandhaa isku ridi jiro meelaa isku duuduubi jira Eh, laakiin jimcihii oo kale maalinta jim- habeenkii jimcada oo kale aad, eh, dadka igama nasi jirin boodboodkeyga ah, ama qusulkeyga maxay ahayd dadka waa qasi jira laakiin maalinkii habeenkii sabtiga soo galayso xaalkeyga caadi mahayd yaa ka xasuustaa caruurtii isku dugsiga ahaydeen Ee, hadda haddii waa magacaaba hebel aan isku dugsi aajirna hebel aan isku dugsi aajirna haddii aan dhaho qaarkood xildhibaano waa qaarkoodna wasiiro waaye marka marka taas waxaa waaye waa asxaab badanaa isku isku- isku du- isku dugsi aajirna Eh, dugsiga qur-aanka eh, dabcan kadib waxaa u wareegtay heerka iyo waxbarashada iskuulka goormay bilowday eh, iskuulka Ah, iskuulka waxaan bilaabay eh, labada kun eh, labada kun iyo sideedii aan bilaabay eh, iskuulka farjana la yiraahdo waxaana ka bilaabay fasalka afraad ee dugsiga hoose Eh, fasalka afraad ee dugsiga hoose ayaan ka bilaabay Eh, fasalka shanaad koorsaan ku qaatay lixaadaan tagay lixaadaan dhigtay toddobaad koorsaan ku qaatay waxaan tagay sideedaad sideedaadaan ka baxay Eh, kadib waxaan tagay dugsiga sare ee fasalka la yirahdo form one F- eh, kadibna afarta sano si si toos ayaa u dhamaystay iskuulka farjan ka waran marxaladaha kala duwan see dareemaysay markii dhar cad aa wadatay kadib dhar jaala aa qaadanaysay dhar jaala kadib haddana inaa dhar cadaan oo kaaka inaa qaadatid oo surwaal kaaki ah oo dugsi sare ah. bal marxaladahaas adoo noogu sheekeynahay maxaa dareemi jirtay wallaahi waxaa eh, aad aan ugu farxi jiray eh, markaan aan ahaa dugsi eh, dugsiga hoose eh, waxaan aad u u jeclaan jiray inaan mar un jaalo qaato haddana jaalihii markiin qaatay haddana waxaan aad u jeclaan jiray haddana cadkii inaan kusoo laabto anuu dugsi sare ah cadkii aan kusoo laabto haddana aad aan u jeclaan jiray marka waa marxalo kala duwan aad iskuulka eh, horta iskuulka waxyaalo badanaa ku bartay dhexgalka eh, bulshada Eh, iyo maxay ahaaday iyo isbarasho dhalinyarada ah dhinaca isbarashada dhalinyarada ahayd Eh, wallaahi hadda caqabado oo hebel hebel caqabada kala kulmi aan dhihi karo ma jiro laakiin eh, waxay ahayd eh, waxbarasho oo maxay ahaaday oo jaranjaro ku socotay maadooyinka ku ficnaaday kuwa wallaahi ani maadooyinka aad aan u jeclaa waxay ahayd maadooyinka scientifica ah, sida biologyga chemistryga iyo physicska xisaabta aad iskumu fiicneen laakiin hadda gadaalka jeclaada waa gartay waxaa ka qalin bedelatay dugsiga ama iskuulka waxaa u wareegtay jaamacadda goormay idina bilowday jaamacadda iskuulkana goormay ka qalin jebisay Ah, iskuulka waxaan ka qalin jebiyey ah, labada kun saddex iyo tobankii ilaa labada kun afar iyo tobankii ay ahayd ah, teeramkayna Ah, xilligaasaan ka qalin jebiyey kadib ah, waxaa igu dhalatay inaan jaamacad aado oo aan aan raadsado waxbarasho sare oo jaamacad aan aado saasaan u jeclaa Ah, jaamacadda ah, waxaan ka dhigtay magaalada muqdisho oo aan joogay ah, afar sano oo Muqd- ah, aan waxbarashada jaamacadda aan ku jiray kadib eh, waxaan rabay inaan barto eh, engineeriga iyo dhakhtarka iyo computer science-ka waxaa ii soo baxday inaan dhakhtar dhakhtarnimada aan doorto maxaa ku dooratay wallaahi waxaan ku doortay eh, waxaa in badan leega sheegay jiray eh, dhakhtarka dhul ma dhexo ee hore shaqo ka helaa oo kalo Eh, maxay ahayd waa khibrad eh, la baran karo oo aad u xi- xiiso u leh Eh, in loo baahan yahay qofka dhakhtarka ah ee bulshada ay u baahan tahay waayahay marka eh, goormay kugu soo dhacday fikraddan ah inaad baranaysid eh, dhakhtarnimada Ma- xilligaa iskuulka aad dhiganaysay mase jaamacadda markii iskuulka aad ka qalin jebisay oo jaamacadda aad bilaaw rabtay Eh, fikradda waxay igu soo dhacday eh, markii aan eh, j- eh, igu ah, igu dhalatay inaan jaamacad aado ah, ayaa waxa- waxay igu dhalatay in laba kuliyood midkood aan barto injineeriga iyo caafimaadka markaan aan sameeyey xog ururin markaan sameeyey waxaad saaxiibaday igula taliyeen inaan barto maadada caafimaadka waxaan bartay horta kuliyadda caafimaadka health tennis aan isku dhahaa waxaan bartay maadada public healthiga oo oo aada u ballaaran oo ayna ka kooban tahay mawduucyo kala duwan yani public healthigaan bartay jaamacadda gormay qalin jibsayda jaamacadda waxaan qalin jibiyey labada kun sideed iyo tobankii waxayna ahayd jaamacadda s i u oo loo yaqaano somalia international university maxaad dareemaysay maalintii jaamacadda aad ka qalin jibisay ma islahayd wixii aa baratay dabcan waa ku nafci doontaa oo waa ku shaqayn doontaa haa si wanaagsan horta ani cilow ma qabo waan kusoo shaqeeyey horta facultigeyga waxaan kusoo shaqeeyey muddo ada laba sano ah ayaan kusoo shaqeeyey kadibna ma aanan helin facultigii kadibna fursad uma helin facultigii aan labada sano kusoo shaqeynayay inaan adana dib ugu sii shaqeeyo hadda hadda waxaan iska ahay macalin oo dhiga maadooyinka kala duwan waaya bal noogu sheekeey wax yar siday ahayd noloshaada markaan yaraay noloshayda waa waxay iska ahayd nolol oo iska dhexdhexaad ah culays ima saarneen oo waxaa noloshayda kaabayay hooyaday iyo aabahey noloshay kaabayay kadib anoo jaamacadda jaamacadda markaan dhameeyey kadib waxaa tii alla u imaaday aaba ayaa tii alla u imaaday hadda waxaa joogta hooyaday hadda maxay ahayd noloshaydu waa iska normal xilligaasna normal bay ahayd nolol sara weli ma arkin waa gartay riimi jirtaa yaraantaada oo aad dabcan aad ku taami jirtay mase ku guulaysatay riyooyinkaas aniga waxaan riyadayda ahayd in meelo kala duwan aan ka shaqeeyo xafiisyo dowladeed aan ka shaqeeyo ma aysan suurto gelin inaan shaqadaas helo laakiin riyadaas waa lahaa wallaahi inaa noqdo maxay ahayd inaan noqdo wasiirka caafimaadka oo kale ama agaasima caafimaad oo kale inaan noqdo waxaa kaloo ka mid ah in aan noqdo sargaal caafimaad waxaa kaloo ka mid ah waxyaalo kala duwan ayaa riyadayda laakiin ma aansan helin
sidaan ka dareemaya riyadaad waxay ahayd inaad noqoto mas-uul oo dabcan maamula hay-adaha ama caafimaadka sida wasiir oo kale ama agaasima oo kale yaraantaadayna kugu dhalatay maxaa ku dooratay waxaan ku doortay shaqadii aan ku haminayay ay tahay booskeeda dadkana oo aan ugu adeego oo dadka aan si cadaalad aan ugu adeega saasaan riyadayda aad laakiin ma aysan noqonin laakiin waa waan gaari doonaa waan jeclaa inaan gaaro waayahay noloshaada intaad yareed sidee ahayd adiga iyo sidoo kale xiriirka idinka dhexeey adiga iyo waalidiintaada markaa yareed waa xiriir wanaagsan oo maasha allah waani waxaan ahaa nin la tarbiyeeyey lagu tarbiyeeyey dugsiga iskuulka iyo xaafadda bes ma aheen dadka ugu wareega ma aheen markaan ciyaari jiro oo kale iyo waa maran layga warhayo ama aan u sheego ama asxaabtayda ay u sheegaan hooyaday marka mala dhihi karaa faysal wuxuu ahaa qof degan oo ahaa markuu yaraa haa deganaansha oo kusoo baxayba qof dhib badan ma ahayn oo waa iska deganaa oo dadaa rabshadayda ma aysan ma aysan badnayn qof oo dagaal badan ma ahayn waa gartay faysal jecelkasi isku yihi wallaahi jecelka horta aniga ma ma ihi qofka inta badan shukaansiga ku dheer ma ihi waxaan ahay qof oo adiga hal qof haddoo barto qofkaas maanta oo dhan maxayd isaga diiradda saarayo qofkaa markaan kala harnila qof kala barana miihi maxay ahayd qofka oo shukaansiga badan oo gabdhaha isku isku wadwada miihi mana jecli waxaan ahay aniga hal qofaan isbaranaynaa qofkaasa daacad uu noqonaa qofkaas hadoo iiga baxa haddana qof kale inaan barto waxay ugu qaadanaya waqti kale ay ugu sii qaadanaya waa gartay waxaa jira waxyaabo badan qofka markuu nool yahay ama intaad yareed oo kale layaab murugo sidoo kale farxad waxyaabo badana kusoo maray dhammaantood bal nooga sheekay waxyaabihii kusoo maray ee aad la kulantay intaad yareed wallaahi horto farxadda isoo martay waxay ahayd markii ugu horeysay in shaqo layga waco oo shaqadii ugu horeysayna ay ahayd soddon dollar bishi aad baan u farxay waxay ahayd labada kun labada kun shan iyo tobankii ayay ahayd waqtigii ugu farxadda badneed kadib waxay ahayd macalin ayay ahayd macalinimo ayay ahayd waa markii ugu horeysay oon oon shaqo tago laakiin wixii ka dambeeyey noloshayda waxaa xamaareyna waalidkayga wallaahi wax hadda oo aad aan ula yaabi karo ma ma haaye laakiin waa iska jiraan waxyaala qaar ah laakiin ma xasuusta waxaa igu murugu badneed markuu dhintay aabahey ayaa igu murugu badneed markii leesoo sheegay habeenkaas ma aanan hurdin murug fara badan ayaa igu abuur ugu dambeyn maxaa talaa usoo jeedinaysaa caruurta soomaaliyeed ee soo koraya caruurta soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa inay waxbarashada sare u qaadaan ee, inay dhameeyaan qur-aanka ee, ani ahaan markaa iska waramo qur-aanka markaan dhameeyey ayaa leegeeyay iskuul waa lee diiday oo waalidkay way ii diidanaayeen ilaa aan qur-aanka ka dhameynaya in aan iskuul leegeynin marka qur-aanka inay ee, diiradda saaraan ee qur-aanka si fiican u bartaan kadib iskuulka ay galaan ay ka dhabeeyaan waxbarashadooda kadibna heer jaamacadeed ay galaan waxbarashadooda ay diiradda saaraan maalin ayay anficaysaa hadda eh, dadka qaar markay ku sheekeynayaan way ku niijibinayaan maxaa wax ka baranayay shaqo heli mayside adi haddii aad wax baratid maalin un ayaad gaari doontaa heer sare marka waxbarashada hala xoojiyo waalidkana halaga dambeeyo waalid- waalidkana baari ha loo noqdo marka inay salaadana ku dadaalaan waalidkana baari u noqdaan oo eh, diiradda saaraan maahayd waxbarashadooda waalidkana baari u noqdaan salaada dukadaan eh, sadaqada ay dhiibtaan sadaqada ay dhiibaan eh, maxay ahayde qofka hadduu yar yahay wax un waa lasoo siinaa jeebka waa loo soo gelinaa marka inuu yaraanta wanaagga ku barto intaasaan kula dardaarimi lahaa ubadka soomaaliyeed qofba waa iisaa ileen meelku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
maye maye iiwad sheekada maye guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti uu ku ahaa doctor faysal cismaan axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku nool magaalada tan jowhar ee caasimadda hirshabeelle intaynu barnaamijkan kiisixiga ka kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo qofba waa iisaa qofba waa iisaa ileen meelku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qofba waa iisaa ileen meelku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
maye maye iiwad sheekada maye maye iiwad sheekada